kulan wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqal raadiyaha cadcaado idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka subax walba halkan kale aad maqashaan marka laga reeba jimcaha markale subax wanaagsan saaxiibyaal waa subax axada taarikhda ay ku aastaysan tahay lix iyo tobanka bisha lixaad iyo juun sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada falaqaynta wararka saaka aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maamulka jubbaland ayaa amartay in tallaabo laga qaado dadka wada kismaayo iyo deganaan jubbaland ka wada kicinta dadweynaha barnaamijkan falaqaynta wararka ayaan saakay faahfaahin ku saabsan idinkugu soo qodbi doonaa madaxnihii hore ee puntland waxa uu ka hadlay khilaafka degaya xukuumadda iyo baarlamaanka puntland waxaad dhegaysan doontaan khudbad uu jeedshay dowladda federaalka soomaaliya waxay daniin u degtay dadka magaalada caasimadda muqdisho ee ku nool barnaamijkan falaqaynta wararka ayaa saakay faahfaahin ku saabsan idinkugu soo gudbi doonaa maydadka askarta ee al-shabaab ay ku dileen gobolka qoyibra ee waddanka kenya ayaa la geeyey magaalada wajeer isla gobolkaasi ee barnaamijkan falaqaynta wararka ayaan saakay idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijkan saaka falaqaynta wararka aad ku dhagaysan doontaan saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona shaqaale ka tirsan wasaaradda wasaaradaha qaar ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa saaka loo diiday in ay maraan waddada horumarta madaxtooyada soomaaliya sababtu maxay tahay barnaamijka falaqaynta wararka ayaa saakay aad ku dhagaysan doontaan qodobada soo koranta barnamijka aan kuga jirno ayaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijka waxaa ku dhagaysan doontaan xubinta aadka xiisaha badan ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan saaka waxaad ku maqli doontaan heystaa qodobada soo koranta barnaamijkan ku gujirno ayaad maqli doontaan barnaamijka waxaa soo saaray la socodsiida anigoo xasana saaxiibka cumar axmed raahim saxiifa iyo barnaamijka ii farsaminaya waa mar kale iyo falaqaynta wararka
xaquuno yaanu calaabka ugeyn noloshaadu caarcaaye cidhiib xumaa noqon إلهي من عاسية يا نعدودك وقلي إلهي من عربك يا معرفك طولي ميزان عاشق ونطول يا نعلى قلوبي وصار عار يعرف ما
kula wanaagsan ayaanad leenahay meel walba ha joogtaan iyo si kastoo maqal raadiyaha cadaadad idin soo gaarayaba kusoo dhada barnaamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo habeen hore oo ka dhacay dalwadareed loo geystay dad shacab ah oo dhammaanteed kasoo wada jeeday magaalada waa deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ciidamada ammaanka ee galmudug ayaa xalay ilaa saaqi waxay baaritaano xoog leh ay ka sameeyeen guud ahaan xaafadaha dhaca ee koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee galmudug ciidamadan ayaa la sheegay inay guri guri ay xalay u galeen ilaa saakii xaafadaha koonfurta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamada ay dadka qaar weydiinayaan aqoonsiyo iyo sidoo kale cidda taqaana waxaana weli lasoo warin cid rasmi ah lagu qabtay howlgalkii saaka ilaa xalay laga sameynayay ee koonfurta magaalada gaalkacyo ee dhanka maamulka galmudug saraakiisha ee gobolka mudug ee galmudug oo shalay warbaahinta kula hadlay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxay sheegeen inay qaadi doonaan howlgal weyn oo ay ku baacsanayaan kooxub waa koox hubaysan oo ka hor dulaadka magaalada gaalkacyo ku dishay in ka badan toban ruux oo rayd ahaa kuwaasoo dhammaan kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana la sheegay in dadkaasi la dilay dhammaantood kana soo jeedaan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya dablida geystay xasuuqaasi ayaa la sheegay inay ka caraysnaayeen dil isla habeenkaasi koonfurta gaalkacyo ka geysteen sigaa ka sara ciidanka nabadsuguda isirdoonka qaranka soomaaliyeed ayagoona dadkaasi ay dalka u geystaan ka dhex aruuriyaan gudaha magaalada gaalkacyo gaar ahaan qeybta ay ka tiriso maamulka galmudug falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan saaxiib yaal raadiyo xadaado ayuuna idin kaga imaanayaa kula wanaagsan aad leenahay barnaamijka falqanta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyo xadaadooha ayuuna idin kaga imaanaya saaxiibayaal madaxweynaha waddanka iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in maraykanka uu halis dhaba ah oo ku yahay xasiloonida gobolka iyo tan caalamka xilli xiisad ay ka taagan tahay wadamada khaliijka dowladda maraykanka waxa ay labada sane la tagtay xogudubyo nidaamyada iyo xeerarka caalamiga ah waxaana sidoo kale adeegsanaysaa kheyraadkeeda dhaqaale maaliyadeed iyo milatari ay qaadatay waddo xaqdaraa halis ay ku tahay nabadda gobolka iyo tan caalamka ayuu yiri madaxweynaha waddanka ee iiraan ee xasan ruuxaani ruuxaani wuxuu ka hadlay kulanka iyo magaalada bejen ee dalkaasi waa dalka kakistan ay ku leeyihiin madaxda urur iskaashiga ah shangaale oo ah isbahaysiga ammaan oo ay ku midaysan yihiin ee dalka yurub iyo aasiya qaarkood sida ruushiya jinaha iyo hindiya xasan ruuxaani maraykanka ayuu ku dhaliilay bixitaanka heshiiskii nukliyarka ee iiraan la gaaray sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii isagoona sheegay in washington ay dadaal kale waa dalalka caalamka ku cadcadaynayso inay jebiyaan qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobe ee soo celinta xiriirka ganacsiga ee la leedahay ee waddanka tehran madaxweynaha ruuxaani kamuusan hadlin xaaladda khaliijka iyadoo maraykanka uu iiraan ku eedeeyey in ay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday laba markab oo silida qaada oo lagu weeraray ee bariga dhexe kula wanaagsan ayaanad leenahay barnaamijka falqaynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyo xadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal qodobo kala doonna ayaa ay noo soo socda oo ay ka mid tahay ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xafiiskiisa ku qaabilayay kaaliyaha xogyaha guud iyo qaramada midoobey ee africa iyo sidoo kale maamulka jubbaland uu amartay in gacan bira lagu qabto dadka falka inta ka wada deegaanada maamulkaasi kulan wanaagsan ada leenahay subax wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka falqaynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyo xadaadawa ayuuna idinka imaanayaa cabdiraxmaan maxamed maxamuud farol oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka dalbaday xildhibaanada golaha wakiilada puntland iyo xukuumadda puntland dhexdooda oo soo kala dhexgala khilaaf wuxuu sheegay senator in xildhibaanada dhallinyarta ee ku jira baarlamaanka puntland ay muhiim u tahay inay bartaan dastuurka puntland iyo kan soomaaliya si looga fogaado khilaaf islamarkaasna dadka ay u hoggaansamaan wada waddada saxda dhinaca kale senator cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole oo u jawaabayay odayaal dhowaan ku shiray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kuwaasuu sheegay inay qaateen kordhaqanka shareecada islaamka wuxuuna ka codsaday inay u yaraan dadka dhibaatada ku abuuray deegaanada maamulka puntland hadalkan cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole oo ah madaxnihii hore ee puntland ahna xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu ka jeediyey furitaankii shalay ee kulankii afartan iyo afraad ee golaha wakiilada oo madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni maalinka shilha uu ka daafuray magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland barnaamijka falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyo xadaado ayuuna idinkaga imaanay saaxiibayaal ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xafiiska ku qaabilay kaaliyaha guud ee xogyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha afrika ee beton kuwait ra-isul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan cali kheyre iyo kaaliyaha xogyaha guud ee qaramada midoobe ee arrimaha afrika ayaa ka wada hadlay arrimaha nabadgelyada howlaha nabad ilaalinta iyo qorshaha dowladda ee isku diyaarinayso la waritaanka sugudda guud ee ammaanka borton gowet oo ka tirsanaa waxa siyaasadda iyo dhismaha nabadgelyada ayaa xogyaha guud iyo qaramada midoobe antrias ku tira ka caawisa howlgallada nabalaalinta ee qaaradda afrika kula wanaagsan ayaanad leenahay saaxiibayaal subax wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyo hadaado ayuuna idinka imaanaya markaana wajeer ayaana aadina waddanka kenya eeduhurnimada shalay oo sabdi ahayd ayaa aska ka tirsan ciidamada kenya waxaa qarax lagula eegtay inta udhexaysa deegaanada qoraf xaraar iyo sidoo kaleeto koronto oo aada ugu dhow xadka kenya ala wadaagto wadanka soomaaliya in ka badan toban askari oo kayan ah ayaa qaraxaas ku geeriyootay kuwaas oo saarnaa gaadiidka qaraxa lala eegtay waxaana qaar ka mid ah askartaas qaraxaas ku geeriyootay iyo oo gaaraya ilaa saddex la geeyey magaalada wajeer ee gobolka qoyi bari ee wadanka kenya oo degan ahaan ay kasoo jeedaan ehelada askartaas geeriyootay iyo saraakiisha iyo maamulka magaalada wajeer ayaa ku sugnaa goobta la geeyay meydadkaasi waxaana ay sheegeen in aada ugu xoyeen askarta ay qaraxa ay ku dileen dagaalamayaasha al-shabaab maahan markii u horeyso oo ciidamo ka tirsan booliska iyo milatariga kenya lagu weeraro deegaanada dhacxadka ay la wadaagta soomaaliya waxaana qaraxii shalay al-shabaab sheegtay iyagoona sheegay inay ku dileen koob iyo toban ka tirsan ciidamada kenya oo qaraxaasi lala eegtan ha yeeshe saraakiisha ciidamada kenya ay qireen inay ku dileen toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya ee howlgalka waday xadka ay la wadaagta soomaaliya kula wanaagsan ayaanad leenahay barnaamijka falaqanta wararka ayaa degeysanaysaan raadiyo xadaadaha ayuuna idinka imaanay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaan markaa fiirinaa kooxubaysan ayaa xaafadda si gaale ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay ku dashay wiil dhallinyar ahaa oo kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya wiilka dhallinyarta ah ee lagu dilay afgooya ayaa magaciisa lagu soo kaabay maxamed madaaye waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa ergada xildhibaanada golaha shacabka kasoo dooratay magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya meydkii ay kooxdaasi disha u geysaneen dil waa markii ay kooxdaasi dilka u geystay wiilkaas dhallinyarta ah ayaa la sheegay inay si toos ah uga cayaareen kubadda cagta goron ku yaala xaafadda siigaale ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose laamaha ammaanka ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in ay ku daba jiraan ruuxii dalka u geystay ee wiilkaas dhalinyarta ahaa oo ka mid ahaa ergeda soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo deegaan doorashadu ay tahay magaalada baydhabo caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed laamaha ammaanka ee dowladda federaalk ee afgooye waxay sheegeen inaan loo dulqaadan karin in intoo qof qof dila oo haddana ku ciyaara garan kubadeed oo ku yaala magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose taasina aysan macquul ahayn islamarkaasna dhowaan gacanta ay ku soo dhigi doonaa kula wanaagsan idin leenahay barnaamijka falaqaynta wararka ee degeysan saaraadii xadadu ayuuna idinka imaanaya qeybihii dhexe barnaamijkan waan kusii saqeynaa saaxiibayaal ee war-saxaafied ka soo baxay maamulka jubbaland ee fadhigus yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa looga digay dad wadakicinta dadweynaha iyo qalajinta ammaanka ammaanka ee ku sugan deegaanada maamulka jubbaland war-saxaafeed lagu sheegay in xilaalinta jubbaland ay tallaabo ka qaadi doonto cid kasta oo kulagelata kana qayb qaata kicinta bulshada iyo fallida ku ah ammaanka deegaanada maamulka jubbaland war-saxaafeed ka soo baxay jubbaland ayaa u qornay sida tan war-saxaafeed ujeedo kicinta bulshada iyo bin abuurda laamaha ammaanka ee jubbaland kicinta bulshada qalqilinta nabadgelyada guud iyo been abuuridda laamaha ammaanka waa fadidambiyad lagu ciqaabo xeerka ciqaabta soomaaliyeed gaar ahaan qodobka soddon iyo waa saddex boqol labaatan iyo koowaad saddex boqol labaatan sideed ilaa saddex boqol soddon iyo labaad xafiis xeerla-inta ee maamulka jubbaland wuxuu si dhow ula socdaa fadidambiyada kasta oo ka hor imaanaya gobolka kor ku xusan keenan karana ammaan darro isagoona kaashanaya laamaha ammaanka ee shaqadaasi u xilsaaran xafiiska xeerlaanta guud ee jubbaland wuxuu caddaynayaa qofka ay ku caddaato inuu ku legyahay faldambiyadaasi ee lagu oogi doonaa lana horgey doona maxkamadda awoodda leh dhegeysta dacwaddaasi iyadoo la marayo sifo sharcigaasi waafaqsan ugu dambeyn xafiiska xeerlaanta ee waxa uu farayaa laamaha maanka inay gacan bir la-ah ku qabtaan sharcigan horkeenaan cid kasta oo ka howlan qalqalinta ammaanka iyo sidoo kale xasiloonida deegaanada maamulka jubbaland wanaagsan adin leenahay barnaamijka falaqinta wararka ee degeysanaysan raadiyo xadaadaha ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal bashiir cabdi maxamed oo la yaqaana ameerika ayaa shacabka ku nool magaalada caasimadda muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya ugu degay inay guryahooda ay ka kiraystaan xubnaha ka tirsan al-shabaab ee qaraxyada ayay warar ka geysta magaalada caasimadda muqdisho wuxuu ku baaqay dadka soomaaliyeed inay si wan uga shaqeeyaan ciidamada ammaanka islamarkaasna ay qaataan digniinaha ay u ogolaan ay u ogolaan in oo ay usoo ogolaan in guryahooda ay ka karaystaan ragga ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab isagoo sii hadlayay ameerika wuxuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay dejisay qorshe cad oo islamarkaasna dagaal kula jira dagaalamayaasha al-shabaab shacabkan looga baahan yahay inay soo wareejiyaan cidda ay uga shaqeeyaan ay ka tirsan yihiin al-shabaab tiro dhowr jeer oo hore ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxay digna ka soo saartay dadka guryaha ka kiraysta xubnaha al-shabaab ha yeeshee aan weli wax maxkamada lasoo taageen dad ku eedeysan inay gurya ka kiraysteen ee ragga ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab qaybihii duma barnaamijka isa soo gaarnay saaxiibayaal kusoo dhawaada xubintaad ku xiisaha badnaed ee kalama koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan
ardadow dadow dadow dam dim dam dulmidhii dadna dhammaadi dulmidhii dadna dhammaadi war maxaa ku horbooday ku nasiibsamiya ku nasiibsoon nafta weysii waaye war waa la fashiliyey beena haddaad horay u maqli jirteen maanta show waxbaa ka runa hadda qaraxa dhawaaqiisa iyo xabadda askarta xabadda askartaa horraysaa la yidhi jooji markuu jogboontigii ciidanka diidey ayaa xabaddii lagu furay asagoo raba inuu baarlamaanka toos u galo kadibna hawaduu keligiis galay askartuna inay dilaan bay rabeene waaba waayeen waxay dilaan oo asagaa iska takhallusay war qaraxa mooshinoo waday oo uu rabay inuu baarlamaanka keeno ajandaa laga hadlayey kuma jirin mooshin jogboontiyada jiiraya war saasme ee kooramka ambuusim waaye lambar afar mid kale ayaa lagu fashiliyey ninkii wadana gacanta ayaa lagu hayaabaa leeri gaariga war mar haddii ninkiioo nool la qabtay wax la dilo waa la helaya war qaraxyadu maanta ma waxay ahaayeen soo joog ninka laga waayo soo jiifaa laga helaa war qaraxyo badan ay dilo badanoo beledkan ka dhacay ninkii hogaaminayey baa isagoo qoslaaya la waraystay waxuuna sheegay dilalka inta badan inay ahaayeen ku nasiibso wuxuu yidhi baabuurkii ninkii daabshil iyo carruurtiisa iyo kii kaloo xamarweyne xoghayihii ururka dumarka haweenka lagu dilay labaduu ku nasiibsay ahaayeen buu yidhi waxaana lagu amray buu yidhi baabuur kastoo qurux badan oo beensal leh ku qadi maysaane rasaasta ku qufa waxaase ka sii darayd markii uu yidhi gaariga aniga aan isku qarxin lahaa qashinku way dhaqaaqi waayey war waxaasoo dhan waxaa ka dareen markuu yidhi weligay dugsi qur-aan lema gelin iskuulna ma gelin maanyaridiisaan ka arka jaahilnimadiisa war laa yagtab walaa yagrac waha ilankaas warnimay aanu waxaan la yaabanahay diinaan u dagaalamayaayo on dadka u laynaya weligayna dugsi layma geyn siday isku qabanayso war taasiyeede ee dabbaalnimo lakadari dogognimo waana la kordhaway waana la hoos dhawiiwo warnimaynu doqonnimada aad sheegaysaan midii ugu xumayd anuu saakaan ku soo toosay waxaan maqlay ficil qofkii damiir loo maqlaa cara la dakaamayo gaalkacyo wixii xalag ka dhacay qofkii muslim oo dhegihiisu maqlaan nasiib buu leeyahay haddaan dhiig ku kicin marka waxaan aad uga xumaaday nin balaayadii bastooladaha wadata ay dishay in loogu aaro dad masaakiin oo aqalladoodii joogoon ka warqabinba waxaa kaloo iiga sii yaab badan goormaa shabaab qabiil noqdo oo qabiilka yeesha qornimo yahow waxaan anigu soo maray saaka bakaaro waxaan arkay dameer lagu xamaalo jiray oo kareeta ku xirtoo rarkii diidey anigu dooni mayuu yidhi oo gaari baa la ii malaynhayaa waxaa laigu dhejinaya qaraxa laigu dhejinayaa sidaas buu ku diidey baqalbaa waxay tidhi adeero wanaa adduunyo waxaan ka sugtaa aysan ii ooline isaara kareetada sidaas baana lagu raray muraadkeeda iyadaa garanaysa marka waxaan idin weydiinhayaa ummaddiinna soomaaliyeed baqashu ehel iyo geyaan midna male miya war baqashiyo kuwa wax qarxinaya waa isku mid midkoodna tol ma leh war allihina lama yahay weligees baqali ciday dishay iyo ciday qarxisay midna laba arage dembi aysan gelin hataa haddul saarinina war shabaabba qabiil ma lehe dadka ay dileen maxaa qabiil loogu aaneeyey war warkaa iga dhex gelinine reegaalkacyo waxaan dhihi lahaa dunuubtii layska galo dembiga aan laga hor tegin xumaha aad daawataan dib baad uga qoomamayn dulmigii biiraadadyahow qumbuludarriyow dhalaa waxaa kaloo la yidhi aadanaha dulmigu waa dabraa waana dumiyaa marka waxaan dhihi lahaa dadka gaalkacyo ku nool dembigii xala dhacay dadkii geystay ha la qaybsaninee ku kooba oo tiirka geeya calidhiif wixii dilayna dembiga xalay gaalkacyo ka dhacay ka mid yihiin ayagana tiirka ha lagu soo xiro warnimiyow gaalkacyadad walaalagan oo muslim ay waa degan inkastoo dad walaalagoana e degan yihiin war gaalkacyo humo dhegdehakadhiyaw kan hali koomi in hayna hata ka hor gabartiila lahay ay iisha dilhumadii langali iyoonay tandhuhumadii kadhiidii arag deen raggii dili hataba adaalad may hateegna haangna may ka aalay inoo go' wiin gable ka sii doono war ninka humow xalila dilayba ka anaga loo dilaya war saas ma e nimanyaw dembigii dhiyo qumbuliduryi nagade abwaankoo eray dembigan badsateen warnimayo madaxda soomaalidu meel kastoo ay joogtaba facebooka waxay kula soo kala hormareen falkii gaalkacyo ka dhacay waan cambaaraynaynaa marka waxaan dhihi lahay intay ilaahay ka cabsataan cambaar ilaa sagaashankii baad wadeen dhaawacay bogsiisana ma aynaan arkin ee dadka ama ka aamusa ama wax u qabta war sagaashankii ilaa hata ambaareen mee mayba kale niin weheliyey guddi baan u magacaawnay oo falka meesha ka dhacay soo baaro oo xaqiiqada jirta noo soo tabiyo ilaa hatana baaritaan walha kabaha ma aragna afdaboolan dehba walwalbalka dhammaayohay dadkiina dhammaadeen war waxba ma ogidine asbuucan gudihiisa keliya meeqa guddi baa la magacaabay sarkaalkii booliska iyo xelasheelana ku dhintay guddi baa loo magacaabay sarkaal kaleetoo beledweyne agtiisa lagu dilay guddi baa loo magacaabay xiisadda beledweyne guddi kalaa loo magacaabay laba sarkaaloo xamarweyne isku xabadaysa guddi baa loo magacaabay maalinta xorriyadda guddi baa loo magacaabay gaalkacyana hadda maanta keliya saddex guddi baa loo magacaabay marka waxaa soo baxay mashruucyo cusub oo la yidhaha guddi warnimayo anigu aad waxaan ula yaabanahay soomaalidu waxay kala aqoon weyday mucaarad maamul iyo mucaarad qaran kenya waxaan isku haysanaa waa dal iyo dad maya waxaan isku haysanno waa bad war maya waxaan isku haysannaa aan wada hadalnayo wada hadli mayno war baddu dalkay ka mid tahay warka iga dhegaysta aryaa say uga mid taha bad iyo biriyaaba la kala yidhaah war waa reebaadiya kaliya ka soco marka kenyan masiir isku haysanno madaxda dhehaysa waa ku shiraynaa ma waxay kala aqoon waayeen qarannimada ilaalinteeda iyo mucaaradka ay madaxda dawladda uga soo horjeedaan war qaladku mucaaradka keliya maaha madaxda dawladduba waa kuwa inta shir u aaday oo la yidhi baasaboorka soomaaliya kuma geli kartaan oo ayraboorka lagu celiyey baasaboorada ajaanibtaa la soo baxay warnimi uusan walba washiidin xafiiska nikaah oo likumbeheriye madaxda soomaalida ardi sababi kiyaala jiri hata mayba lahan guuriyey nairobi nikaah ya socdee war warka iska dhaafisan war war ma hayside macaal xafiiskii dubay oo lacagta waaweyn laga soo qaada jiray ayaa nairobi loo soo wareejiyey somalilantii ku noqnoqon jirtay imaaraadka kenyay hadda dhooban tahay maamul goboleedyaduna waa la mid warriyo ma siyaasiyiinta dhimatay baan u oynaa mise siyaasiyiinta nool war shacabka la ihaanaynaya u ooy haddaad cid u ooyeysa niyo war aan helo maylinka ooye idi uma maqna eelna uma qodna mar horba erteena war nimayo war ma haysaane ninkii new zealand masaajidka dadka muslimiinta asigoo ku laynaya leefka soo galay maxkamadaa la soo taagay waxayna tidhi wax dembiya kuma hayno war nimayo horta islaanta new zealand madaxda ka ah anigu muddaan taageeray ilhaan cumarna muddaan taageeray labadiibana dib bay ugu soo xumaadeen nin horena wuxuu yidhi carraweelo dumar oo dhan bay u aqli roonayde ayaduna awowgeed la naar ma arrin fiicnayn war horta islaanta new zealand madaxda ka ahi barnaamijkaas siyaasiyiin waa uga jawaabtay laakiin anu maxkamaddaan la yaabana war naga tag meel maxkamadeedu indhala'dahay oo aysanba arag layfkii uu ninku soo galay siyaasaddeeduna indha ma leh war ninka ay maxkamadda new zealand dembiga ku weysay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya hala keeno suuto ilima caliyarow ayaa suutulmaayinta ku dul akrinaye warnimada waxaa la yidhi haddaad gobis eeday u yeeratay guurti gartiina adkaatay rugtiyo gogosheeda ka weyda garaawsho mid walibana geesti huq iyo gocoshooyin ku gowsa adaygo gaddaad ku taqaanay ka guura dadkaasi gumbayna noqdeene wanaag ha ka goobin war ma reer gaalkacaad sheegaysaa maya reer mudugow sheega war garaawshaha warka inka dambooyin ana lankaasay maxkamadda ma inka garaawta inoo muslimiinta dhammaaya war sheegi maayo naga taga kalamaan buu sheegayahay waradanoo qaranka somalilan waa dad gobe ku dayda war si aan daacad ahayn iyo beryahan dulmi biiraa dadka loo dilayaaye horta yaa ka damiina doolarka iyo bilaang madan i muraad makalihiya damiinka ah si aan daacad ahayn baa dadka loo dilayaa kuye xaggeed ka aragta dad daacad loo dilayo war qaliishka waxaa isku haystaa lilahi iiraan iyo maraykane yaa ku adkaada horta war saadaq almahdi iyo jenaraal burhaan yaa suudaan ku adkaaday war huutiyiintii iyona isbahaysigii arabta yaman ay ka adkaadi war war ma haysaane nin baa gebiyey wuxuu yidhi carabay taraan baa qarribay qalabadiinniiye war qursiide gaalada waxaad qarash lahaydeene muslimkiina qayb lagama siin waadna qadiseene khayraadkii eebbiya shidaal qodata laakiinse qamri buu idinkugu beddelay adinka kayrkiine qashin cadow idin keenayaad ugu qoslaysaan war nin kalaa gebiye isaguna wuxuu yidhi allow carabta xoolaha ka qaada mase noo qayb war carabtaad sheegayso imaaraadka ha nagaga darin carruurtu caanaha noo siiyaayo caana waayo cagay ka tug cantaliigto cimri muu caana wooyaya waryaa ilmo ilmo soomaaliyeed ankaarta ka dhaafa war ilmo ka qaaxa weyne waa oday qaryahane oo horteeda ka waryaa sharciga ilaasha
wamaasihiin saaxiibada xubna kalamaan kulan wanaagsan ilaan intaasin kusoo gabagabanaya barnaamijka falqaynta wararka oo saaka soo saara in la socodsan anigoo xasana saaxiibka cumar axmed rahaam saxeefa u farsaminayay tan intaan barnaamijkan dib ugu guma doono waxaan kaga tegay heesta la yihahda damqa jacayl oo ku looqeyaala naxariistee maxamed moogal liban
adood dhex jiifto daawanaysa ubaxo iyadoo dog dhex jiifto daawanaysa ubaxo